dowladda kenya ayaa soo saartay amar ah in kumanaanka kun ee qaxootiga soomaalida ee ku sugan magaalada magaalooyinka kenya ay dib ugu noqdaan xeryaha qaxootiga safiirka soomaaliya ee kenya maxamed cali amerika ayaa dowladda kenya ugu baaqay in soomaalida sharciyada haysata loo ogolaado inay joogaan meelaha ay hadda ku sugan yihiin go-aanka kenya ayaa la xiriira qaraxyada iyo amni darada ka jirta meelaha ay qaxootiga soomaalidu degan yihiin gaar ahaan xaafadda isli haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay safiirka maxamed cali amerika waxayna ugu horreyn weydiisay aragtidiisa ku aadan amarka ay kenya ku amartay qaxootigu inay iska xaadiriyaan xeryaha qaxootiga arrintaa maanta maqalnay annaga waxaan kala hadlanay dowladda kenya galabta ayaan kala hadlay waxaan kaloo aan kala hadlay qaramada midoobe qaybta uqaabilsan qaxootiga in mataqaana dadka qaxootiga ewelba markay imaanayaan halkan annaga kasafaarda ahaan ayaan kala hadlay labadaas dowladda iyo unhcr in dadka soomaaliyeed loo fududeeyo sharci inay helaan haddii ay aadayaan magaalooyin kalena loo fudeeyo taas ayaa keentay in la siiyo sharci la siiyo sharcigaas u fasaxayay inay kasoo bixi karaan xeryaha qaxootiga magaalooyinka tegi karaan magaalooyinka joogi karaan hadda laakiin waxaan annaga soo maqalnay qaraxyada dhacay awgood xaafadaha sii ka dhacay sharcigaa loo keenay dowladda kenya hadda jawaab rasmiga nama sinin qaramada midoobe waxay noo sheegeen qaybta qaxootiga ayagana maadaama dadkaan loo ogolaad inay joogaan in loo dhaaf meelaa joogaan haddii qofka dembi oona gelin haduu dembi galo waa gooni laakiin qof dembi aan gelin inaanan mataqaana lagu celin waxaa kaloo jira falastiin ay xeryaha qaxootiga dadhaaf iyo kakuma inay xataa noo sheegeen inay buux dhaafiyeen oo dad kor dhaafaya shan boqol kun ay meesha ku nool yihiin qaxooti ah had dadkaan la sheega boqol kun gaarayana meel la geeyaba aan lahayn waxay ka codsatay dowladda kenya hay-adda u n h c r iyo hay-adaha kale qaxootiga caawiyaba inaan wax kaalmo ah la siinin qaxootiga banaanada jooga oo adeegyada ay u baahan yihiin loogu geeya xeryaha taasi ma saameynaysaa qaxootiga soomaaliyeed sidees u taabanaysaa way saameynaysaa way saameynaysaa hadda kuwa magaalooyinka jooga badankooda waxbay helaan mataqaana degan magaalooyinka oo aan ahayn xeryaha qaxootiga marka mana fila hadetaan in mataqaana xaqna ma aha dad masaakiina ama qaxootiga oo wax la siin jiray lagu siin jira magaalooyinka in laga goyo raashinkii ama aan la sinin taa annagana raali kama dhaqeyno dowladda kenyana waan kala hadalna maanta in arrintaas ay ka laabtaan dabcan arrintai ka xun yihiin oo oo qaraxa dhacayo iyo iyo mataqaana xaafadaha ka dhacay isli iyo magaalooyin kalena annaga waa ka xunnahay laakiin hadda cid oo qaxooti ah ama qof soomaali ah qaxooti ah oo lagu eedeeyey ama lagu soo qabtay ama dembiga lagu lagu xukumay ma jiraan marka in la bartilmaamaysto soomaalida keliya annaga raalli kama nihin waana ka xunnahay qaraxyada dhacayo waa ka xunnahay dadka masaakiinta ah oo la dilaayo oo kenyaanka ah ama soomaalida xataa ah waana ka xunnahay laakiin bartilmaameedka soomaalida raalli kama nihin waxaa jirta in dadkan aysan ahayn dad ay leedahay kenya ha lagu celiyo soomaaliya laakiin ay tahay dadku inay ku noqdaan xeryahooda haddii dhibaato xagga ammaanka ahi ay jirto dowladda kenyana say ammaankeeda u sugto ay leedahay wixii qaxootiya xeryahooda ha ku noqdaan ma wax dhibaataaha ugu jira qaxootiga soomaalida ah may wax dhibaato uma jiraan laakiin dadkiina marka la celinayo waa in meeshay ku laaban lahayn loo hayaa waa in loo haya meesha deg lahayeen saan kuu sheegay hadeertan ayaa buuxidhaaf mataqaa laga sheegaya xeryaha qaxootiga kakuma iyo dhadhaaba marka dadkan xagee la geenaya waaye haddii la geenayo waa in loo diyaariya meesha la geen lahaa meeshii ay mataqaana lagu hayn lahaa kadib mataqaana la geeya haddii la geenayo laakiin in la iska wado oo haddana meel cidla iyo hadda kuwa jooga dhib qabaan waa lagu diran taana anaga dhib aa u aragnaa mas-uuliyiinta soomaali kenyaanka ee ku jira baarlamaanka iyo dowladduba waxay sheegaan in dadka jooga nairobi iyo meelo ka mida kenyaba gaar ahaan nairobi markay xuseeyaan ay yihiin dad sharci iyo dokumenti ku jooga oo aanay jirin dad qaxooti ah oo ka ganacsada isliyoo kale tusaale ahaan dadkaasina ay tahay in hay-adaha socdaalka ay marka horeba ay iyagu arrimahooda ay kasoo shaqeeyaan oo ay qalad tahay in la yidhaahdo soomaalida isli joogtoo kale waa dad qaxootiya in loo aqoonsado adigu ma is leedahay tiro intaasi la-eg oo boqol kun oo qaxootiya ayaa ku sugan banaanka xeryaha kenya oo qaxooti ah ma tahay tiradaas ma jirto aniga ma tirin mana sheegi karo laakiin see sheegeen waaye xaafadda isli ama magaalooyin kaleba soomaalida ku nool ku dhaqan waxay u badan yihiin ganacsato arday dad sharcil ay u badan yihiin dad soomaali diaspora ka yimid halkaas sharci ku jooga ka ganacsada mataqaana wax badan meesha deganaa cashuur bixiya sharciga ilaaliya ayay u badan yihiin aniga waxaan aaminsanahay soomaalida ka ganacsada isli waxa waaye dad nabadda jecel oo intaas sanad deganaa cashuur dhiibaayey marka qaraxa dhacay ama dhib yar dhacay in lagu tilmaamo soomaali waa wax dembi waaye anigana waxaa wa wax lagu xumaado waayo anigana saan ku sheegay saalaka mana qayan mana ogolin taas Een, maxaa jawaaba oo ay dowladda kenya idinka siisay markaad maanta kala hadasheen dib u celinta qaxootiga waxay noo sheegeen waxaa la tashanay dhaheen mataqaanaa qarmadii midoobey qaybteeda u qaabsan qaxootiga un h r ka iyo annaga iyaga fadhiisanayno wixii go-aan soo baxay insha allah waa arkayna Een, wasiirka ammaanka gudaha ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga soomaalida ay yihiin kuwo wareegaya een, magaalooyinka iyo deegaanada een, maaragtay ay degan yihiin een, dadka kenyaanka ah oo aan ku ekayn xeryahooda taana ay ammaan darrada qayb ka tahay maxaa marka laga soo tagay inay qaxootigu ay socdaan ammaan darro gaar ah oo ay qaxootiga soomaalidu ku hayaan kenya falastiin hadda wasiirka hadalkiisa anaga ma maqal laakiin haddii qofka soomaaliga ee qaxootiga ah sharci la siiyo oo ay siiso qarnada midooda qaybta qaxootiga iyo iyo iyo dowladda kenya ay siiyaan loona lana yidhaahdo waa waa waa socon kartaan inay socdaan dambi maaha qaadna maaha adduunka o dhanba qaxootiga way nool yihiin sharciga marka la siiyana meel laguma xiro oo way socdaan haddii sharci loo ogolaaday oo saxa oo legal ah bas ay ku jogaan way socon karaan taana ani dambi uma arko dowlad dowladdana dowlad kastana sharciga way ka laadan kartaa way didi kartaa laakiin waa inay dowlad ka timaadaa laakiin qofka sharciga siiya ha soconin lama dhihi karo
kaasi waxau ahaa maxamed cali americo safiirka soomaaliya oo fadhiya magaalada nairobi dalka kenya oo u warramaya falastiin axmed iimaan